waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali lacagta cayrta ama lacag waxa loo yaqaana maaragta welfareka waxay ka tahay boqol lixdan iyo afar bilyan bay ka tahay ama twenty six percent ama waxa twenty six percent waa garta miisaaniyadda guud labaatan lix boqolkiiba ka marka maxaa ugu muhiimsan oo ka soo baxay markay noqoto arrimaha lacagaha cayrta ama lacagaha welfareka oo dadka la siiyo run ahaantii horta inta aynan gudagelin waxaa habboon halkudhaga halkudhaga macnaha budgetka xalay la iclaamiyey uu lahaa iyo inaan inaan inaan taabto taraasharaha scott morrison wuxuu sheegay in miisaaniyadda tan ay tahay miisaaniyad fursad u abuuraysa dadka australiyaanka miisaaniyad cadaalad ah oo aan ahayn midii twenty fourteen oo kale inay tahay ayuu sheegay waxyaabaha ku jira budgetka xalay la iclaamiyey gaar ahaan arrimaha taabanaya social security-ga waxaa ugu waaweynaa in dadka qaata dadka qaata cayrta hadday ahaan lahayd new start youth allowance in wix hadda ka dambeeya ee lagu soo rogi doono waxa la dhaho random drug test ama baaris xagga daroogada ah in lagu soo rogi doono waxaa kaloo ku jira in sanadka twenty twenty intaas oo baymanti oo kala gedisan la midayn doono oo hal laga dhigi doono oo laga dhigi doono macnaha job seeker payment laga dhigi doono macnaha january twenty twenty ayay bilaabanaysaa si loo fududeeyo in arrimahan iyagaa la process garayo arrimaha kaloo la taabtay waxaa ka mid ah in dadka hadda dadka hadda qaata macnaha work age paymentga qaata dadka da-doodu ay tahay soddon ilaa iyo soddon iyo sagaal in laga doonayo conton saacadood oo activity ah in laga doonayo fortnightkii dadka afartan ilama afartan iyo sagaal iyagana waxaa laga doonayaa soddon saacadood waxaad moodaa macnaha saacadahaas activity-ga in lagu badiyey dadkaas iyaga ah sidoo kale waxaa si gaara diirada loo saaray dadka single barentiga dadka single barentiga ama single barentiga oo doonaya inay access garayaan widow payment ama ama macnaha work age payment inay helaan doonaya iyagana wixii hadda ka dambeeya waxaa lagu soo rogay inay keenaan waxaa la siin doonaa form laga lagu doonayo qof iyaga u noqda refree oo xaqiijiya inay horta single yihiin number one tan labaadna macnaha caruurta ay haystaan oo ay haystaan inay haystaan xaqiijiya midda ugu weyn waxaa weeye in aysan wax xiriira la lahayn macnaha qof baadna ama ama ama xaas ama qof la nool inuusan jirin oo u jooga guriga oo caawinaya qof saddexaad oo rifri u noqda oo arrintaas iyada buuxiya ayaa laga doonayaa waxaa kaloo la fududeeyey compliancegii hay-adda tan social security-ga waxay wada shaqayn dhow la yeelan doontaa federal police uma ay baahan doonto inay waraaqo badan iyo arrimo badan iyo informationno badan ay weydiiso qofka clientga clientga u ah waxaasoo dhan waxay ku ogaan doontaa oo ka caawin doona federal booliska
waa garta marka haddaan kala qaadno tii aad tiri dadka qaar baa waxaa lagu soo rogayaa in laga baaro maandooriye inay isticmaalaan iyo in kale dabcan taas inta badan waxaa loola jeedaa baan u malaynayaa dhallinyarada shaqadoonka oo matalan la leeyahay way ka caajiseen inay ama shaqo raadsadaan maadaama ay ku mashquulsan yihin daroogya wax noocaasa dabcan dadka benshanka ah oo da-daa iyo ma qusaynaysaan isleeh
may dadka ma qusaynayso dadka da-doodu ay ka weyn tahay konton iyo shan sano ma qusayn doonto waxa ay qusaynaysa waxaa weeye dadka dhallinyarada ah dadka dhallinyarada ah labaatan iyo ka badan dadka jira ayay saamayn doontaa run ahaantii arrintan iyadaa hadda la soo rogay waa arrin aad looga dhawaaqay oo acos oo big bodyga welfareka iyo iyo axsaabta kale siyaasadda arrinay aada uga dhawaaqeen weeye waxaana loo arkay arrin loogu talagalay in lagu qaboojiyo bayska ama taageerayaasha xisbiga coalitionka oo ah liberaalka iyo nationalka waa gartay intaan ku jirna marka arrimaha cayrta waxaa kaloo lasoo rogay in qofka haddii lacag kaasha uu haysto matalan lacag uu haysto in cayrta ama laga yaraynayo ama la leeyahay lacagtaas marka hore waa inaad soo isticmaashaa
aad iyo aad waa waa liquid asset waa la adkeeyey taa iyada ah qofka singalka ah oo haysta lacag toban kuna lacag toban kuna ay bangiga ugu jirto wixii hadda wixii hadda ka dambeeya wuxuu sugi doonaa saddex iyo toban asbuu oo waxaa laga doonaya inuu soo dhamaysto haddii uu qofkaas isaga haysta caruurna waxay saamaynaysaa wixii ka badan toban kun iyo sagaal boqol toban kun iyo sagaal boqol haddii accountka ay ugu jirto waxaa laga doonayaa sidoo kale in muddo dheeriya uu sugo inuu access u yeesho welfare systemka waa gartay haddaan dhanka caafimaadka u gudubno aad baa loo soo dhoweeyey qorshayaasha caafimaad ee miisaaniyadda ku jira maxaa ugu muhiimsanaa iyagana waxaa ugu muhiimsan macnaha waxaa friiskii laga qaaday medicarkii awal budgetkii two thousand fourteen oo dowladdii abad iyo johoki yaa waxay soo rogeen macnaha meeshaas ay doonayeen in ay ku yareeyaan deynta waddanka kan uu qaadanayo si loo yareeyo yaa waxay soo rogeen friis waxay kusoo rogeen medicare friisk isaga ahaa wuxuu keenay wuxuu si gaara u taabtay marka haddaan macnayno sharmaaka friiskaas waxaa ula jeedid waxay waxaa la joojiyey macnaha indexationka korafka qiimaha medicareka ayaa la hakiyey si loo yareeyo in uu kordho si loo yareeyo ayaa la joojiyey gaar ahaan friiskaas wuxuu saameeyey basologiga ama shaybaarada dhiigga qaada iyo kuwa x-rayga m r i-ga iskaanka kuwaas ayuu saameeyey waxay kaliftay dad badan oo bukaanno ahaa oo markii loo diray inay ama shaybaarka tagaan ama ay x-ray maraan ama ay maraan iskaan ay maraan in ay ka leexdaan bay kaliftay oo ay awoodi waayaan inay keligood iska baxshaan wixii hadda ka dambeeya way sahlaanaanaysaa dadka bukaanka ah inay helaan adeeg caafimaad oo buuxa oo dhan walba ah waa gartay waxaa kaloo la kordhiyey lacagaha medicare leviga loo yaqaano awal laba boqolkiiba laba ahaan jira laba iyo bar baa laga dhigay lacagtaasu maxay tahay maxaase looga dan lahaa kordhintaas xasan waa su-aal wanaagsan weeye xalay waxaa lagu kordhiyey point five dhibic shan bercent ayaa lagu kordhiyey medicare leviga waxaana lagu kordhiyay dhammaan dadka shaqaalaha australiyaanka sababta loo kordhiyeyna waxaa weeye dowladdii julia gillard ayaa waxay abuurtay n d i s national disability insurance scheme oo ku baxaya lacag balaayina laba iyo labaatan bilyan oo dollar ay ku baxayso lacagtii iyada ahayd oo loogu talagalay dadka curyaamiinta ah inshuransiga dadka curyaamiinta loogu talagalay ayaa waxaa ku yimid waxaa ku yimid ilamaa lix bilyan oo dollar baa ka dhimanaatay si marka taa iyadaa loo kabo dowladdu waxay soo rogtay dhibic shan waana sidii xisbiga leebarka awalba ay usoo jeediyeen tii siyaasaddii xisbiga leebarka ku aadanayd arrintaas iyada ah bay dowladdaana hadda dhaqangelisay waa gartay haddaan dhanka waxbarashada u gudubno waxaa soo baxaya shuruuc saameyn weyn ku yeelanaysa dadka aan haysan dhalashada australia oo markaasi degenaansho keliya haysta ama dhalasho new zealandara isbeddelkaas muxuu yahay isbeddelkaas wuxuu gaar ku yahay high educationka ama waxbarashada jaamacadaha yuu gaar ku yahay bisha janaayo two thousand eighteen laga bilaabo dadka haysta permanent residencyga waddanka kan iyo dadka haysta dhalashada new zealand waxaa laga joojin doonaa inay helaan lacagaha deynaha oo loo qaata jaamacadaha oo ay bixiso dowladda waddanka australia yaa laga joojin yaa laga joojin doonaa waxaa laga dhigi doonaa dad baxsha macnaha full full fee baxsho ayaa laga dhigi doonaa waxaa loo samayn doonaa wax la yidhaahdo income contingent loan yaa loo samayn doonaa oo aan ahayn in markiiba laga rabo maaragtay lacag upfront ah balse si kaloo ku salaysan installment inay ku bixiyaan oo aan ahayn sida dadka dhalashada australianka haysta oo ayaga laga rabo markii ay shaqo bilaabaan awal awal qofku inuu baxsho daynta lagu leeyahay daynta lagu leeyahay oo waxbarashada waxay ka bilaaban jirtay markii mushaarkiisu uu gaaro konton iyo shan kun oo dollar wixii hadda ka dambeeya markii mushaarkiisu uu gaaro qofkaas afartan iyo laba kun oo dollar ayay bilaabanaysaa in uu baxsho dayntii lagu lahaa taas waxay keenaysaa in muddo ka yar muddadii hore ay ku baxdo dayntii waxbarashada qofka lagu lahaa waxayna saamayn waxayna saamayn doontaa boqolaal kun oo qof oo hadda shaqaysa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dhibc com dhibic au xariijin soomaali